Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Maamulka Hirshabelle Maxamed Bashiir Qaasin Daqare uu weheliyo isku-duwaha Wasaaradda Beeraha iyo xubno ka socda hay-adda FAW ayaa kormeeray cagaf-cagafyadii dhowaan la siiyay iskaashato beeraleyda Jowhar. Ujeedka kormeerka wasiirka iyo mas-uuliyiinta kale ayaa ahaa u kuurgalidda xaaladaha ay ku sugan yihiin beeraleyda iyo sida ay u shaqaynayaan cagaf-cagafyadii dhowaan lagu wareejiyay iskaashato beeraleyda gobolka Shabeellaha Dhexe. Ugu horreyn, gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Shabeellaha Dhexe iyo qaar ka mid ah gudayaasha iskaashatooyinka beeraleyda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa u mahad celiyay Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Maamulka Hirshabelle.
waxaan kormeer ku tagnay eh, iskaashatooyinka beeraha eh, tobanka ah ee degmadan jowhar waxaan soo kormeeraynay qalabkii la siiyey wasaaradda beeraha ay siisay iyo faw hay-adda faw ay ku taageereen beeraleyda eh, ba- ka- in- cagafyadii iyo qalabkii kaloo la siiyey si fiican bay u shaqaynayaan eh, waana maarata yani ka mahad celinaynaa siday ugu shaqaynayaan iyo hawsha siday u wadaan iyagoo u diyaar garoobaya eh, tacabka beeraha ee sanadkan dayrtan hadda la gelayo Eh, runtii waa uga mahad celinaynaa qaabka ay u- qalabkaas ay u xafideen iyo siday maarata yani u isticmaaleen Eh, runtii aad iyo aad ma maarata yani ay hawshaasi si fiican ay ugu socotaa Eh, sanadkan xoogaa runtii waa kulayl iyo waxbaa iska jiro ayagu marka dee roob ma keeni karaan laakiin waxay u diyaar garoobayaan inay ka faa'iidaystaan eh, dayrta maarata yani eh, hawlahaas oo beeraha marka eh, runtii anigoo ku hadlayo magaca eh, gobolka shabeellada dhexe oo ah guddoomiye ku-xigeenkii dhanka amniga eh, waxaan ku kontaroolaynay alaabtii la siiyey wasaaradda beeraha ay siisay iyo hay-adda faw ay siiyeen iskaashatooyinka degmadan jowhar siday ugu shaqeeyaan iyo siday gacanta ugu hayaan iyo siday u dhaqaalaynayaan runtii waana soo kormeernay si fiicanay hawshaas u socotaa aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waxaan u mahad celinaa wasaaradda beeraha hay-adda faw oo naga taageereen cagaftan iyo cagafyo kaleetoo lamida waxaan bilownay xilligii dayrta diyaargarowgeedii marka waxaan rabnaa inaan maxau ahay sidaad u jeedaan ummadda ugu shaqeyn dadka iskaashatooyin ka tirsan si ay ku gaaraan dad is- in- isku filan ay ku gaaraan marka waxaan u mahad celihaynaa maxau ahay allihina abuurtay subxaana wa tacaala ka sukow wasaaradda iyo hay-adda faw oo aad iyo aad noo garab siiye naga taageeray dhanka wax soo saarka abuur hadday tahay hadday tahay falleen hadday tahay dhan kasta tababaro aad iyo aad aan uga mahad celihaynaa marka waxaa waaye allah mahad leh allah mahad leh waxaa maanta noo yimiday wafdi ka socda wasaaradda beeraha wasiir ku-xigeenka beeraha ayaa noo yimiday waxaa noo yimiday guddoomiyaha amniga ku-xigeenka amniga gobolka gobolka waxaa noo yimiday isku-duwaha wasaaradda beeraha Eh, waxaynu ku soo booqdeen xafiiskeenna iskaashatooyinka Eh, faw waa u mahad celinaynaa maadaama ay cagafyadan noo iibisay ay noo keentay haddana iyo wf waa u mahad celinaynaa haddana waktigaan aan ku jirno hadda waa waktiga aan u diyaar garoweyna faliinka beeraha marka cagafyadiina la siiyey waa kuwan Eh, haddana waxaan u diyaar garooweynaa dayrtii faliinkii eh, mataqaanaa beeraha Eh, waana ku mahadsan yihiin dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabelle maxamed bashiir qaasin daqare ayaa ka barbixiyey ujeedka kormeerkooda maanta maanta kormeerkeennan wuxuu ku saabsanaa inaan hubinno eh, iskaashatooyinka tobanta ahaa tobanka ahaa eh, agabkii hore loo siiyey tababaradii la siiyey cagafyadii la siiyey siday u xanaaneeyeen siday wax ugu qabsanayaan inaan hubinno Eh, runtii aadaan ugu qanacsannahay waxaan soo aragnay eh, cagaf iyadoo howlgalayso beerfalayso shaqada sida fiican u wado Eh, midna waxaan aragnay iyadoo garaashka joogto oo garaashka taallaandhehe aadaan ugu faraxsannahay sida wanaagsan ee u xanaaneeyeen ay wax ugu qabsanayaan Een, kormeerkeenna sidaas ayuu ku saabsanaa waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socdana inaan cagafriga kala siino Een, runtii waxaa lagu jiraa diyaargarowgii fasalkii eh, dayrsi waxaan ku boorinaynaa beeraleyda guud ahaan ee hirshabeelle in loo diyaargaroobo eh, fasalkii dayrta lagu jiro eh, si wax soo saarka loo kordhiyo wasaaradda beerahana mar kasta waxay ku howlan tahay inay garab istaagto beeraleyda Eh, faw waa ugu mahad celinaya gacanta ay mar kasta naga siiso howlahan sidoo kale cagafyada arkaysaan waxaan ugu mahad celinayaa dowladda sweden oo dhaqaalihii hore ku bixisay nana garab istaagtay aada u mahadsantiin mar labaad iyo mar saddexaad faw waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin garbistaanka beeraleyda hirshabeelle dhowaan ayay ahayd markii wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabeelle cagafyo ku wareejisay iskaashata beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe